asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo aanu ka soo dhex miidayno ama ka soo dhex miirno ama ka soo dhex miisaanno ama ka soo dhex mahaahno ama ka soo dhex beekhaaminno afkeenna hooyo iyo qaybihiisa kala duwan waana xubinteenni joogtada ahayd ee aynu isla eegi jirnay erayada ku jira ujeeddooyinka ay leeyihiin iyo dulucda xubinta middeeda daxsoon teeda dadban iyo qaybaheeda daboolan intaba xubinteennan maantana haddii eebba idmahayo waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennii ilmuqabatayga ahaa ee haddii ilahay kuusama ogolaya uurkunaaxa lahaa qayb ka mida waana xubinteenna dhahaysa waxaa la yidhi reero meel deggan ayaa waxaa ku dhacay bahal abaara oo un ilaahay xaalkeeda ogyahay bahasha abaartee waxay ahayd abaar aan dad iyo duunyo dego iyo duur ama qurdub iyo xaab midna riibin waxayna ahayd abaar un ka mid ah abaarahan soomaalida waayahan dambe ku soo laalaabtay walow abaartu hadda aad moodaba soomaalida iyo dhulkay degto taakataako inay noqotay taakataako hadda bahashu waa taakataako maba ahanba maba moodidba inay soo sanad qadayso maalin qad xitaa ma aha wayba dul saaran tahayba dadkiio waa la dul saaray midda iyadaana waxaan dhihi karnaa waa maamul xumada runsheegliyada cadaalad darrada beensheegnimada fisqi sheegnimada iyo hoogyaba'a ajnebi raaca isduleeminta iyo balaayadii hoogga xagga ilaahayba dadku ay ka jecgalbeedsadeen ama ay ka cadceedsadeen taas ayaa sababtay baan dhihi karnaa marka ummaddu dee allihii abuurtay isagaa ku filan ee ha u laabato hana ka bardo inuu ilaahay abaaraha iyo afooyinka ay xumbaarsan yihiin ka dulqaado heeraha iyaga ah waxaa ku habsatay bahal abaara oo hoog iyo ba markay abaartaa iyadii saa ugu habsatay ee hawshaasu ay dhacday ayaa waxaa dhacday ciddii ay isu imaatay markay isu imaatay kabacdi ayaa waxaa la dirsaday rag ragga la dirsadayna waxa ay ahaayeen niman haddii eebaydmahayo maqaawiir ah soomaalidu waagii hore waxay lahaan jirtay dhulkaydadaho bakaar ah bakaarta iyada ah ayaa waxaa lagu samayn jiray inta bakaar xagga la dhigto iyo waxaa la dhihi jiray markii sanadku barwaaqo noqdo raashin la beerto ayaa la bakaaran jiray bakaartaasa waxaa la dhihi jiray markii abaaru dhacdo heeraha kale intee maarata abaaruhu ay hayaan yaa usoo safri jiray safarkaasaa marka bakaarahaas ama ha laga gado ama deeq ha lagu siiye adigu taliska meeshii laga xukumay ayay waxay u dirsadeen ergo ergadaasoo taliska waa meeshii ugaasku fadhiyey ugaaskii bay erge u dirsadeen waxaa la yidhi ergadii baa u tagtay ugaaskii waxaa lagu yidhi waxaasaa dhacay waxaasaa dhacay waxaasaa dhacay waxaasaa dhacay waxaasaa dhacay wuu ka maagtay war xooluhu caanima leeyihiin oo yaro xaab ma jiraa oo hadda wax xooloo fadhiistay miyaa jira iyo ereyo noocaasi kusoo celceliyey ilaa ugaasku inuu xaqiijiyo ayuu rabay ugaasyadii hore ee soomaaliduna ma ahayn kuwo wax iskala boode kuwo wax xaqiijiya oo xaqiiqadu ay deeqdo ayay ahaayeen kolkuu intaas sameeyey ayaa nin ka mid ah raggii ergada ahaa ee loo soo diray ayaa eraygan yidhi waxa uu yidhi wuxuu yidhi haddii ilaahay kuu idmahayo ili waxayna arkaynin uur adagka ugaasow ili waxayna arkaynin uur adagka ugaasow u fiirsaya ilo waxayna arkaynin u uur adagka ugaasow intaasuu israaciyey waa qayb inoo tilmaamaysa aragtida dadku inay caloolnigoy leedahay waa labo waa qayb inoo tilmaamaysa ugaaska laftiisa in xog la gaadhsiiyey waa qayb inoo tilmaamaysa haddii ilaahay kuusuma ogol yahay isha iyo aragtidu inay yihiin miisaanka koowaad ee nolosha qiimeeya qiimaynta nolosha miisaanka labaadna uu yahay maskaxda iyo aayo u dejinta mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtada maanta idamkii iibi waxaa la yidhi nin ooyayaa ma af wanaagsana nin ooyayaa ma af wanaagsana